goobo ganacsiyada aan ka weyn magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay intiyo badan waliba walaka shaalgadaday beesada lanayska tuuro moobeelada taasoo meelo kubeediyay isticmaalka shilin soomaaliga shirkado magaalada baydhabo ayaa hasaareen nambaro gagaaban oo cusub waana lanka isticmaal badanyey goobo ganacsiga iyo oona sheegeen in ku sahlanta in qofka uusagaadada beeso badan markisa lanfiiri kaashka beesada anka horeyntii kukumid ee sarafliyaalka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yaa waliba uuse faahfaahin kubiyey dhibaatooyinka iyo ka gaban beesada shilin soomaaliga oo tatarigan iyo weliba sarafka beesada oo inta badan wusanagadii koo hawada lanas marayahaya
shilin soomaaliga horta madii anaa ku bilaabo dalka male shilin soomaaliya oo sharciyaysan ama i m fta ku diiwaan gallan male maynka damboytay dowladdii dhexe ee soomaaliya walaha ta dabada lahayo yaro kunkunka ega gohay lasii raraacawba macnihii waxyaabo oo kudamboy barnaamijkiisuga hay iyo waxyaabo oo hogaamiye kooxeedyadiis aada daabaceen yaa macnihii kumad hay run ahaantii marka may sababangnagiday lama arrimooda sababtiye yaa sababange shilin soomaaligan saddex arrimooda erakorn lambarka koowaad dowladdii dalkan lahaytay shilin soomaaligii lahaytay oo burburti qodobka lamaad maybwah lawaayo dowlad macnihii dib hansuubida lacagtiya haytee daabacdo ee dowladnimadii soomaaliya ama world bankisku diiwaan gelido i m f tan ogolaata macnihii maadaama dalka deymo badan lakala hay dowlad lan ogolaado lacagtiya hayni hasuubsata dib hansuubsata lan ogolaado oo dalkii weli inku suurta galna dhinaga kale nuurdiin abuukar gacma oo ay agaasimaha wacyigelinta arrimo bulshada wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa weliba uuse ku hadlay inay muhiimata in la hela walakabedeladow beesada shilin soomaaliga maadaama bulshada aan haysan bengiyo ku bedeladayaan beesada tatareyga ee shilin soomaaliga qofka hadda maanta shilinka soomaaliga haysto hadda inta yaroo harsano oo meelaha la wadwado haddii aan wax lagu bedelo la waayo oo qofkii intaa bengi uu tago uu shilinkiisa soomaaliga kunka shil uu soo bedesho mid cusub uu kusoo bedesho waayo wuu ku qasban yahay taa inuu haysto sababtoo asiga lacagtiisa iskama daadinaya iskamana tuuraya wuu u baahan yahay dowladdana waxaa laga rabay iyada inay bedelaad ama wax lagu bedelaya laga fikir wasaaradda maaliyadda siba haddii aan usoo noqdo midda electroniga ha waa xaqiiq waa qeybta labaad weeye waayo haddii shilinka soomaaliya ay kusoo dari lahaayeen oo qeybta hadda doolarka ay ku isticmaala adduunya dhan waa jira oo waxaa jira hadda kenya dariskeena embesa jirto etoobiya kale sidoo kale birteeda ayay ku samaystaan anka dambeyntii kokumid ee bulshada ka dhaqan magaalada baydhabo ayaa weliba usiina sheegay in bulshada iyo anbadadeen isticmaalka beesada lakashaal tuurdow taleefanada maadaama shilin soomaaliga uusan nagadi koo kusii yaraadahay guud ahaanba gobolada dalkeen de bulshadiian caqabad iyo shirkadooyinka ku kuwa walaan lan welba electronigun waya isticmaalahay beesadii dhanba meel diidiyin waana walaan dhinaca shirkadooni ku kuwa electronigun oo walaan e v c uidaabgun la isticmaalo dad welba maylee tan qudaarta gadaas nyaanya gaas maylee hal dooring shib kaashin badaa kan kale oo wal welba liimi la gada nuskay dooring shib kan rootig la gada nuskay dooring shib badana horta ini baasi lishal socodsiyo wala shal gado oo lishal dareeriyo balan ogol badana saraflayaalkii hataa qaadaan yoona waa faa'iide macaashka weydiiyaan ba lan shakhsi aho beesaasata boqol doolar iskiirin sarfadaayo qaada warta yari maabaleb shaqaaladii hadda guryaga shaqaysi ma shaqaaladii oo la shaqaysi hadda mayleyn marolba ini onolaan ifsinin kashab beesita tariignaan badatiya leeg markise lanfiri weliba guud ahaanba meelo ku baahaya adeegsadowka beesada shilin soomaaliga maadaama dadkii oonbadaden isticmaalka beesada nanis mariyo howada sida e v c ga iyo dahabka iyo weliba hano lamide